iyo four bointy five in la diido madaxweynaha dowladda puntland baa keenay cid kaloo keentay ma jirin isagaa xamar uga qayb galay oo dalka xukuma kabacdina laba kun iyo lix iyo toban four bointy five qaadan mayno afkiisaa laga maqlo dadkaygaa lasoo tushanayaa dadkii muaalifin igu yimi dadkiibuu siriyey bacdina four bointy five waa diidnay buu yidhi hadda maraykan markuu joogeena sidii oo kale ugu celcelinayo kabacdina xalay isagaa laga maqlay laba kun iyo lix iyo toban laba kun iyo lix iyo toban maahe laba kun iyo labaatan buu ujeedkeenu ahaa inaga reer puntland labadaba isagaa laga maqlay laakiin dadku taladii uu isagu u keenay oo ahayd reer puntland u qaadan mayno four bointer laba kun iyo lix iyo toban dadku dee taladii uu keenay oo uu geliyey oo qaramada midoobe yimaadeen oo arti kaga qaadeen baa dadku ku taagay meel loogu yimi oo lagala tirsadayna ma jiro waan gartay marka hadda heshiiskii waa dhacay oo dowladda soomaaliya iyo puntland waatan hadda heshiiska la kala saxiixday heshiiskan marka muxuu soo kordhinayaa ilan qodoba puntland baa iyaduna ay soo bandhigtay qodobadaas baa waxaa la yidhi dhanka kale waa la hirgelin doonaa horeyna waxa u jirtay in heshiisya noocan oo kalea ay dhici jireen marka hadda heshiiskan muxuu soo kordhinayaa ka aragti ahaan wallahi aniga waxaan u arkaa kii waagii hore garawa wada iyo garawa tun lagu galay oo kaleaan u arkaa anugu waxaan u arkaa laba kun iyo lix iyo tobanka niman doorasho galay oo oo iyagu dee kuraas doonayay inay macani qaabka doorashada u geli lahaayeen unbay diyaarsadeen xalay meesha lagu diyaarsaday qaabka doorashada laba kun iyo lix iyo toban loo geli lahaa ba xalay lagu diyaarsanayay meesha dee reer puntland wax ka gadmeeya maaha dadka reer puntland salayna iyagaa diiday maanta hadday qaadanayaanina ku raacayaanina hadda anagu oramayo anagu shaksiyan xildhibaan ahaan annaga iyagaana soo doortay wakiilla ka nahay wixii raalli ay ka yimaano raalli ka noqonayna laakiin shalay anagu tashigii la geliyey baanu ogeyn kii la geliyey oo isagu geliyey baanu ogeyn ninkii de madaxweyne isagu dalka uu loo doortay oo geliyey oo yiri diida haddana xalay inuu yidhaahdo labaatanka bay balanta ahayd dadkii isagoo ashiraar u qaban oo qaramadii midoobay u yeertay taas waxay noqonaysaa dadka markaa markaa markaa rabana waxbaan u sheegayayo dadku waa go-aanka diidaan leeyahay markaadhowna waxa ayuu arabeen baan leeyahay saasaan leeyahay markaa wey saa macneeda baarlamaanka puntland iyaga arrintan maxay hadda kaleeyihiin ama uga qorshaysan kulamo mala ma ka yeelan doonaan mase dowladda ayay iyaguna ku raacsan yihiin hadda heshiiskan ay gaartay baarlamaanku hadda laba weli kama bixin karo cod laakiin kollay dee waa lix ilba lix ibnoodoo de wax diidanayo wax yeelaba waa laga yaabaa in laga helo xalayba kuwa toogay oo meesha in ka hadlaayay baa la yidhi marka taas waxa weeye markii baarlamaanku shiro baa la ogaanayaa macnihii mawqifka baarlamaanku u badan yahay inuu u badan yahay ogolaansho oo ninkaa ku raacsan yahay madaxweynaha ku raacsan yahay iyo inuu diidan yahay markaasaa la ogaanaya laakiin haddeer dee anugu kolley weli warbixin kama dhiibi karo waa gartay marka hadda xildhibaan haddii muddo badanba puntland ay diidaneyd four point five ama afar dhibic shan inay saxiixdo oo fuud kala duwan ay galowa hore u yimaadeen iyo weliba mas-uuliyiin kale hadda inay ogolaato kadib markii wafuud kale oo iyagana wadamada dariska ay yimaadeen marka ma la isdhihi karaa waxaa ku riixay beesha caalamka iyo gaar ahaan qaar ka mida wadamada dariska ayaa arrintan puntland cadaadad ku saaray in heshiiskan ay gaadho ama ay la saxiixato dowladda soomaaliya waa dhici karna hadii isaga annaga puntland cadaadis kuma aysan saarin oo dee puntland shalayba la shireen mawqifkeedina shalay bay puntland iyo golayaasheedu siiyeene hadda ada hadday cidda heshiisay dee hadda cidda yeeshay oo laga saxiixay dee cadaad ku saarnay waana daltoodaana ku jirna beesha caalamko dowladda dowladda federaalka oo waxay rabaan dee afartii sano hadda tegey dowladda federaalku dad soomaaliyeed in la laayo unbay soo kordhaysay wax kaloo wax kaloo soo kordhaya ma jirin afartaa sano dad soomaaliyeed dhiiggisaa daadanaya hana dhiman hana noolaan baa dowladda magaceeda leeyahay federaalka marka dowladii haydhana dhiman hana noolaan soomaalida lagu baaboonayay inay meesha ka baxda lama rabo waxaa la rabaa inay sii jidhaho mar kale la doorto oo afartii sanoo hore malaayiintii ku dhimato soomaalida ahayd haddana malaayiin kale inay ku dhimato hoobiyihii ku bilowday maalintii magaalada muqdisho iyo madaxtooyadaba haddana weli ku socda meesha caalamku marka dee hoobiyaha ku socda magaalada muqdisho inuusan ka doon weeye ujeedka meesha yaalla waan gartay marka qodobada hadda heshiiska lagu gaaray adigu haddaad aragtay sidee kula yihiin puntland maxay qodobadaasi hadda ay ku bedelatay heshiiska ay ku xulata baa is leedahay waxba waxba puntland waxay diiday waa baarlamaanka in lagu qaybiyo four bontmes waxa kale waa iska khayaan lagu daray wey haye laba laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta xulood in lagu qaybiyo four bontbay diiday gobolo lagu qaybso laba laba boqol iyo toddobaatan iyo shan loo qaybiyo sideed iyo toban gobol puntland shan gobol wixii ay ka hesho ujeedku buu ahaa waxa kale waa waxaa tiro wey haddii baarlamaanka anaga four bonty five meesha laga saaro waxa kaleba ana maba diidanaba wixii kaleba hala yeela galku gobolaa maamul goboleedna aan isnayn dubratooyin ku magacaabaya puntland iyo hal degmo baa isku miisaana buu buu yeelay oo laga ogolaadayo xalay labada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo labadoo puntland kasoo jeeda maamul goboleedka puntland oo xalay heshiiska kala saxiixday horeyba xasan waxay uga yeeleen degmada cadaado iyo puntland waa isku miisaan ninka marka dee degmada ka dhaadhiciye ka yeeleen ay ka yeeleen degmada garowe degmada cadaado iyo puntland oo shan gobol iyo degmada buuqooda ka kooban waa isku miisaan oo waa isku saami sideed bay ka qaadanayaan buu yidhi aqalka sare puntlandna sideed bay ka qaadanaysaa nimanka ka ogolaaday sideed bay ka qaadanaysaa cadaado bay yeelanaysaa puntlandna waxay yeelanaysaa sideed haddee horey musaddaas misra maanta hawshiisi waa isku wataa yaman intii ka dhimanayba maanta loo dhameeyey